أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada oo warkaa duhurnimo ugu doorka roon weeraro lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya jabhadda maxaarada ah ee faano ayaa sheegatay inay dishay saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya kadib dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaas wilaayada islaamiga baay ayaa ku dhawaaqday xabno caafimaad oo lagula tacaalayo xanuunada ka dilaacay deegaano ka tirsan wilaayadaas makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goobo waxbarasho oo ka hirgeliyey degmada ceel cali ee wilaayadaas wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada waajid ee wilaayadaas ardayda madarasada ansaaru shareeca ah ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasadaasi ee deegaanka diri ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhda hijriguna ay tahay labaiyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan iyo isagii oo dhan weeraro lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga slibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka dabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah khasaare ayaa gaaray cadowgaasi dhanka kale wilaayada baay mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada burhakaba sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barow ee hoos tagta degmada lafey ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya jabhadda maxaarada ah ee faano ayaa sheegatay inay dishay saraakiil ka tirsan dowladda xabashada etoobiya kadib dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalkaasi camaar cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya sida ay sheegtay jabhadda faano ugu yaraan laba sargaal oo ka tirsan ciidanka difaaca etoobiya ayaa dhegta dhiigga loo daray kadib weerar rogaal celis ah oo ka dhacay degmada digaadamood oo ku taala aagga goojam ee gobolka amxaarada sida ay wararku tibaaxayaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka faano ayaa ka socda aagga goojam kaasi oo socda muddo ka badan hal toddobaad madaxa xiriirka dadweynaha ee jabhadda faano oo lagu magacaabo asres mere ayaa shaaciyey in saraakiishan lagu dilay dagaal culus oo subaxnimadii jimcaha ka dhacay agagaarka degmada digaadamood saraakiisha la laayay ayaa lagu kala magacaabi jiray korneyl abera oo ahaa taliyaha qeybta toddobaatan iyo lixaad ee taliska bari ee ciidamada difaaca etoobiya iyo gaashaanla dhexe bakeele oo ahaa taliyaha guutada toddobaatan iyo sagaalaad oo iyaduna hoos tagtay isla tariska bari ee ciidamada etoobiya sargaalka u hadlay faano oo sidoo kale waraysi siiyey anker midiya wuxuu sheegay in maleeshiyaadka faano oo dagaal adag kula jiraan ciidamada etoobiya ee la geeyey degmada digaadamood isagoo intaa ku daray in dagaalku uu weli ka socdo aaggaasi marka laga tago aaggan sidoo kale dagaallo culus ayaa laga soo sheegay meelo kale oo badan oo ka tirsan isla gobolka amxaarada iyagoo jabhadda faano ay aaggaasna guulo ka sheegatay walow aysan faahfaahin dheeraad ah ka bixin taliska militariga ee jabhadda faano ku leedahay aagga lalibeela ee qaybta waqooyi ee wollo ayaa sida la soo wariyey sheegay inuu gacanta ku dhigay in ka badan afar boqol iyo labaatan askari oo isku soo dhiibay kadib markii ay ka soo goosteen ciidanka difaaca etoobiya maamulka abiy axmed ilaayo hadda kama uusan hadlin dilka saraakiisha usbuuc ka hor ayay ahayd markii ay faano shaacisay in dagaallo ka dhacay aaggaasi ay dhegta dhiigga ugu dartay ugu yaraan saddex boqol iyo lix askari islamarkaana ay nolosha ku qabatay afartan iyo saddex askari oo kale mahadsanid camaar wilaayadii islaamiga baay ayaa ku dhawaaqday xamlo caafimaad oo lagula tacaalayo xanuunna ka dilaacay deegaano ka tirsan oo wilaayadaasi sida uu ku waramayo bashiir muxijin abu ayman kadib markii ay dhulka soo gaartay dhibicda roobaad dadka iyo dunyadan ay ku dheefsadeen waxaa dhinaca kale deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay ka dilaacay xanuuno kala duwan kuwaas oo saameyn ku yeeshay tobaneeya dad ah oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada waxa uu waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar uu ku dhawaaqay xamlo ay iska kaashanayaan iyaga iyo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo talooyin daawooyin iyo tawjiihaad lagu siinayo dadka uu xanuunkan soo ritay iyo kuwa uu ku soo socdo ee astaamihiisa laga dareemayo mid ka mid a deegaanada leh taariikhda fog ayuuna waaliga sheegay inay ka bilaabi doonaan shaqadooda ugu horeysa si guud marka walaayadu waxay iclaaminaysaa insha allahu tacaala ololo ballaaran oo maxay ahayto la dagaalanka jadeecada ah ee dadkii ay soo soo ridatay oo la daaweeyo iyo kuwii aysan soo ridinin oo talooyin iyo tawjiihaad la siiyo maxay ahayto ay ugu horeyso in dacwo laga guto kadibna tawjiihaad caafimaad la siiyo ay uga horeyso maxay ahayto qaabkii loola tacaali lahaa ama looga hortagi lahaa cudurada intaysan kusoo gaarin ay uga horeyso ayaan insha allahu tacaala walaayada ay ku dhawaaqaysa ay bilaabi doontaa maalmahan soo socdo haddii ilaahay qadaro subxaanahu watacaala xamladaasi waxaa iska kaashanayo walaayada islaamiga ah ee bay iyo maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waxaan u diyaarinay rag dhakhaatiir ah oo shaqadaasi ka howlgali doono insha allahu tacaala meelihii culays ka jirana ka howlgali doono hadda shaqada ugu horeysa waxaan rabnaa inaan ka ballowno deegaankii iidaale oo ka tirsan degmada baydhabo waa deegaanka hadda xanuunka intiisa badan lagu sheegay dad badanna uu soo ritay dhamashana ay ka jirto say u kala badnaataba deegaankii iidaaleh oo runtii deegaan aad u qiimo badan ah deegaan istishaad iyo jihaad lagu yaqaano ah deegaan cilmi ah ayaa maxay ahayto xanuunkaasi beryahan laga dareemayey walaayada marka waxay qaadatay in laga jawaab celiyo insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxa uu waaliga wilaayada islaamigaha ee baay uu fariin u diray bulshada muslimka ee ku dhaqan baay isagoona ugu baaqay inay u hoggaansamaan dhakhaatiirta heeganku ah allaha ka soko sidii ay u caafimaadin lahaayeen ugana badbaadin lahaayeen xanuunadan halista ah
waxaan rabnaa inaan dirno wakhtigan dhow haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu noo suurogeliyo tiim dhakhaatiir ah oo ahlu khibro ah rid khibrad iyo ogoon durugsan u leh cudurkan duumada ama jadaacada ogoon durugsan u leh ayaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ka howlgelino deegaankaasi dadka marka waxaan u sheegaynaa in dhakhaatiirta loo hoggaansamo wacyigelintoodii la qaato talabixintoodii la qaato daawadana insha allahu tacaala daaway wadaan oo maxay ahayto dadka la siin doono loo qaybin doono ayagaana toos ula falgeli doono wixii u baahan in la daaweeyo haddii ay tahay durniinka haddii ay tahay daawada kale oo afka laga siinaayo haddii ay tahay iyo waxyaabo kaleba ayagaa toos ula falgeli doono insha allahu tacaala marka ha laga faa'iidaysto sidaba lagu yaqaano markii ay meel barwaaqo timaado waxa filasho loogu jiro waa dilaacidda xanuuno ay abaartu reebtay taasina waa mid ay la kulantay bulshada ku nool wilaayada islaamigaha ee baay balse allaha fadligii waxaa hegan waa bulshadan maamulka islaamiga ah oo ballanqaaday inta aad soo maqasheen mahadsanid abu ayman makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta wilaayada hiiraan ayaa goobo waxbarasho ka hirgeliyey degmada ceel cali ee wilaayadaasi saadiq muumin ayaa faahfaahinaya warbixintan waa laba munaasabadood oo lagu daahfuriyey faraca afaraad macaahidda lagu kala magacaabo qurduba iyo khadiija binti quweyladah ayaa ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan munaasabadan lagu furiyey faraca afaraad ee macadka khadiija binti quweyladah ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan dhanka kalena macadka qurdubah ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faraciisa afaraad iyo rawdada al abraar faraceeda labaad laga hirgeliyey degmada ceel cali ee wilaayada waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo waalidiin nuqubo iyo waxgaradka degmada ceel cali iyagoona soo dhoweeyey macaahidda waxbarasho ee laga furay deegaankooda diyaarna ay u yihiin in ay waxbaraan owlaadooda jahligana ay ka saaraan carruurtooda awalan ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala nicmooyinka alluu noo galay waxaa ka mida maanta inaan joogno xaflad lagu furayo macad khadiija licidaad addaaciyaad oo lagu diyaarinayo gabdha daaci noqdo ee diinka islaamka dadku ugu yeera waa xaflad diineed waxay ka mid tahay nicamta alle subxaana wa tacaala waa nicmatu diin nasiib baad leedihiin in macadkan khadiijana lii furo oo muxaafada ceel cali muxaafadad badan buu ka furan yahay maantaad nasiib u yeelataan ilaahay qadaray hadda ka hor in la furay ahayd oo wakhtigaanba gabdho ka soo takharujaan laakiin allah subxaana watacaala maantuu qadaray in marka laga faa'iidaysta macadkan asaga inuusan dhayal idinku dhaafin oo macadku nidaam buu leeyahay manhaj buu leeyahay laga faa'iidaysto oo tacliinta iyo barashada aad xoogga saartaan oo aad ku dadaashaan hooyo haddii ay tahay haddii ay gabar taho waxa weeyaan intuba qofka hadduu dadaalo niyana la yimaado ilaahay subxaana watacaala dee waa u fududaynaya niyadaa wax walba ugu horraysa inama alacmaalu binniyaat waa inaad niyooto inaad macadkan ka soo takharujto oo manhajka lagu dhibay lagu dhigay iyo culumta meesha ka baxayso kala duwan inaad xambaarto waa inaad niyooto horta niyada gashato waxaanu joognaa maanta degmada ceel cali waxaan u fadhinaa maxad la furayo lagu magacaabo maxadka khadiijo binta khuweylid alxamdulilah waanu ku faraxsannahay haddaanu nahay noqobada islaamiga gobolka hiiraan farxad weyn aan aan la soo koobi karin ayaanu ku faraxsannahay waxaanu markhaati ku nahay annaga walaayada gobolka hiiraan noqobadeed haddaan nahay inay maktabu dacwa ay dadaal badan ay wato oo weliba qaybtii loo xilsaaray oo diiniga ahayd inay juhdi dheeraad ay ku bixinayso waxaanu ka nahay markhaati ilaahigiina siiyey nicmo fara badan ay ka mid tahay midaan saaki xafladdeedaan u fadhinno iyo nimcooyin fara badan oo aan la soo koobi karin ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala si gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaynaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer muxaafada waxaan leenahay dhammaantiin waa dadaasheen ajirkiinna ilaahay ha badiyo dadaalkiinnana sii labalaabo dadkiinna waad aragtaan adinka unbaa idiin sugayaan insha allahu tacaala mas-uuliyad islaamka uu idiin egmaday oo idiin saaran waaye shaqadiinna insha allahu tacaala horey u dhammaysta annagoo odayaasha degmada reer calcali iyo nawaaxigeed waxaan soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol maxadka alquduba waxbarashadaasoo noola keenay degmada ceelcali waa ku faraxsannahay baadiyaha iyo degmada iyo nawaaxigeeda iyo tuulooyinka hoos yimaad ilmaha ay keensadaan waxbarashadooda cunugaadoo waxbarasho laguu keeno oo af kuu qaato oo markiis wax kuu bartana walaayada islaamka kaama daba joogto markiis wax kuu barto meel alle meeshaad rabt adiga rabtaad u dirsanay iyadoon qasab ahayn iyadoon lisaxandaana waxaynaynin ninkii cunug waxbarasho u rabow haddaad fursad aad haysataa hoy waxbarashada noo timide cunugaada keenso laba haddaad qabto mid keenso saddex haddaad qabto laba keenso afar haddaad qabto laba keenso waa kuugu filan tahay awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacdisalaan runtii waa arrin aad iyo aad loogu farxo kana mid ah horumarada kala duwan waayadan degmadeennan ay ku tallaabsatay waa arrin aad iyo aad loogu farxa waana soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala macadkaas qurdoba muhiimaddan waxa weeye in waxbarashada la taageero hadday tahay diin iyo maadi sidaada culammadii kala duwaneed ay sheegeenna kalama maarmaan qofku markuu diinta barto insha allahu tacaala hadduu maadiga kusii darsado waa arrin horumar ah laakiin mar kasta waxaa muhiimadda koowaad ah in la fahmo la barto diinteena islaamka waxaa intaan dheer ayadoo madarasooyin diini ah oo qur'aanka lagu baranaayo oo aad u badan degmadeenna ay leedahay waa nimca ilaah aan ugu mahadinayno sidaa darteed marka waxaan leenahay macadkan iyo macaahidka lamidka waan soo dhowaynaynaa waalidiinta waxaan leeyahay waalid kasta waxaa saaran mas-uuliyad mas-uuliyadda saaranna waxaa waaye in ubadkaada aad ka warqabto sidoo kale maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa faracii shanaad ee macadka qurduba ka furay deegaanka ceelwarre ee waxaana xusid mudan in makaatiibta dacwada iyo tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan juhdi ballaaran ay gelinayaan sare u qaadista heerka waxbarasho bulshada ku dhaqan wilaayada iyagoona goobo waxbarasho ka hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada
wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya labadan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah ee isku magacaabay jubbaland gaar ahaan maleeshiyaadka ku sugan deegaanka janaac cabdaleh ee duleedka magaalada kismaayo maleeshiyaadkan ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana loo qabtay towbada kadibna loo lacageeyey hubkii ay maamulka jubbaland kala soo baxsadeen markii towbadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaa la lahaa calisaney xasan deegaanka janaac cabdaleh ka soo jeedo oo meesha joogi jiray oo ciidanka jubbaland ka tirsanayd ururka labaad marka waxa burbureen hadda oo maskaxeeda keentay waxaa waye in iskaga tago oo adduunkii qabsado oo nin bani aadan aan ugu shaqaynin oo iyo dulmi iyo balaaye iyo dhiig muslimoo meesha aan ku daadin saas daraaddeed ugu soo baxay markaan soo baxeen hadda waxa dhawaatay oo lagu sameey markin gacmo furun iyo soo dhaweyn aadi baa lagu soo dhaweeyey askar aadi ahaa oo tababar soo gatay waxaan ka imaaday deegaanka janaac cabdale waxaan ahay askari ka tirsan ciidanka daraawiishta gaar ahaan urur guutada labaad ururkeeda labaad waxaan uga soo baxay inaan oo qof tashkiilis iyo wax igu kaysamey ma laha wax maskaxdeedii iyo qalbigayga aan ka helay sheegaad aniga aan go-aansaday dhaqan fiican meesha kama jiro hadda xagga markaan joogno iyo halka hadda jawiga hadda aan joogno jawiga hadda aan joogno baa wanaagsan si fiican baa lanoo soo dhaweey oo dad wanaagsan oo iska fiican oo sheegaad oo dhaqan diin ku dhaqmaayo oo habeenka iska labisan oo dadka iska wada nuurayo sheegaad waa wadan horumarka jir baa imaanay oo fiican oo aad u ballaaran insha allah aad baa lanoo soo dhaweey tan iyo weerarkii ay ciidamada mujaahidiinta ku xasmiyeen xerada maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka ah ee jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka kudhaa bishii shacbaan ee tagtay waxaa xargaha goostay firxadka maleeshiyaadka ee isku soo dhiibaya wilaayada si ay uga laabtaan la dagaalanka islaamka iyo mujaahidiinta waad mahadsantahay bukhaari maktabka dacwada wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdii inay usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada waajid ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa hayaa cabdiqani maxmed gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka geliya oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay dowro ay ku baranayaan cilmiga sharciga taas oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool dowrada oo socotay muddo shan cisho ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan boqol gabdhood kuwaas oo muddada ay socotay duruus kala duwan iyo muxaadaraad ku qaadanayay waa kuwan gabdhaha muslimaadka oo xafladii gabagabada dowrada kusoo bandhigay cilmiga ay barteen mayba kuwarbiyey dowrad dowradaas oo nin soo timudi shan maalamood eh mayba kufaainay duruus kitaabka may haayahin zaadul muslimi sagiir kitaabka shan qodob kufaayini shamtaasay qodob kow al aqiida lama alfiq sede asiiratu nabawiya afar al adkaar walacdeeya shan akhlaaqul muslim shantan qodob ya kufaayini ilaahay subxaana watacaala yan mahad nagaan gaar ahaan wayan mahad nagaane maalinkin biyaay duruusta maalinkaas meelana jazaaka allahu khayran ilaahay cilmiga kiin barkay laqad istafadnaa min haadihi dawrati duruusan wacibaran muhimah maca qisadi muddatiha ومن هذه الدروس مختصر زاد المسلم الصغير على طريقة السؤال والجواب في أساسيات الدين فكان كتابا مفيدا يشهده جميع المستفيدين فكان كتابا يشهده جميع المستفيدين في أنحاء العالم ومنها كذلك توجيهات تربوية نافعة مطابقة لواقعنا الراهن فجزى الله كل من فكر وأسس ونفذ هذا الخير العظيم خير الجزاء أريد أن أسألك أسئلة تتعلق بمختصر زاد المسلم الصغير هل أنت مستعدة؟
نعم اطرح ما لديك ما هي الطهارة؟
رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو الاستنجاء؟
تطهير السبيلين بالماء متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة شروط الصلاة صلاة شرطها هي ولبوة كان قوة الإسلام وإسلام نموي لان قال صلاة مكانساس تن لماد والعقل وعقلوي لان والن صلاة مكانساس tan saddeaad waa tamiiz warshar saaro wey unug yar oo sabee salaad mugaansaas tan afaraad waraful xadadi xadadka kor weelowshe wey lan xadad qab salaad mugaansaas tan shanaad وإزالة النجاسة نجاسة اسكوزوليو شوي نحن معشر بنات هذه المدينة نود أن نقدم الشكر والتقدير لحركة شباب المجاهدين عموما وبالأخص مكتب الدعوة إلى الله محافظة وولاية وحركة الذي قام بواجباته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ونقول له جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا على جهودك المتواتره intaasi kadib waxaa goobta kelimadan ka jeediyey sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee bakool runtii nimad una ta haysanaan horay maan haysada jaran walilaahi ha tanwaafajiya ilaahayna insakhiriyo ilaahayna imanaysidiyo maba gabdhahan maalinay mu'minaadka ah khayrkii hobadhni ka haayaan horay miin jarijarna hatal argi nicmo ilaahayna siiyo in ilaahay linka shukriyo waana runtii nicmadan mayli ka helay ha bifadli illaahi tacaala wa biraxmatii kubacda mayli ka helahay jihaadkan may ku mid ahtaa thimaaru ljihaad jihaadka maraaji iyo ku mid ahta oo aan gurudahaynan loo jihaadan jarafana nicmooyinkan ma jarafan mal helfan akhyaaray waqtuguna maha baar baana haroogi jirnay ha bilaamba dugsuliin geliyaan mamnuucata kubritale dugsuli geliyaayo antan ma insaab maraaday bifadlilaahi tacaala kubacda jihaadka alle kale akhyaare gabagabadii xafladda waxaa ka hadlay mid ka mid ah waxgaradka deegaanka isagoo bacdalaahi u mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada bokool oo dowladan soo qabanqaabiyey haddii aana ka hadalow afka odayaalka deegaanka reergeliye ee arrintan eed iyadan ka ganacsanaa waan eeda meba raallankeena ilaahay mebartaana subxaana wa tacaala dadkii akhriyeeno armahani bandhikeen id dadkii habareen id dadkii gaaban gaabiyeen ilaahay miisaanki hasanaadkan kakaba may kale do-aanoo muduna sadasiinba khudbada ka dheegaseen lankii khayrtiin suubii maylerey nabi calayhi salaatu wasalaam erey man sanaa ilaykum macruufan fakaafiyuhu tillahayo haddiisin helakon walinka beegtoo masan helaana fadacuu lahu isinba dheegaseen jazaakum allaahu khayran hasan lena may odsadaane haddii aday reer deegaankooda waalidiinkii ama odayaashii un ana inay inbadan dowladan ama dhahniinka nago gabdhahan ninbura arajiyo wali tabar ee lahasii nagnaga deegaanka geliya waxa uu ka mid yahay deegaanada sida weyn usoo koraya marka laga hadlayo dhanka tacliinta waxaana ka furan macaahid waaweyn maraakiis lagu daraaseeyo cilmiga sharciga oo uu ugu horeeyo xifdiga qur-aanka kariimka mahadsanid axmedqani ugu dambeyntii ardayda madarasada ansaaru shareecaha ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday xarunta madarasadaasi ee deegaanka diri ee wilaayada islaamiga galgaduud marwaan maxamed ayaa noo ambaqaaday warbixintan
qur'aanka kariimka waa iftiinka quluubta waa hanuunka ummadda waana dhaxalka ugu qaalisan ee waalidka ugu tegi karo ubadkiisa meel kasta oo lagu barto kitaabka alle waxaa ka unkuma rajo cusuba waxaana ka hana qaada jiil lagu barbaariyey iimaan cilmi iyo akhlaaq suuban والله جعل لكم من بيوتكم وجعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين codka qur-aanka ee dhagahanagu maqlayaan wuxuu ka soo baxayaa madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda oo muddo ka badan toban san u taagneyd fidinta cilmiga shareecada iyo tarbiyeynta ubadka muslimiinta madrasooyinka lagu barto qur-aanka kariimka iyo culuumta shareecada waxay lafdhabar u yihiin dhismaha jiil aqoon akhlaaq iyo tarbiyad suuban ku barbaara madrasada ansaaru shareeca ee deegaanka dirri ayaa ka mid ah xarumaha diimeed ee muddada dheer u taagnaa gudashada kaalintaas iyadoo sannado badan soo saaraysay arday ku hubaysan xifdinta qur-aanka kariimka culuumtiisa iyo mutuunta diiniga ah madrasadan maanta waxaa wax ku barta boqol iyo sagaashan arday laakiin sheekadu halkaas kama aysan bilaaban waxay ka bilaabatay toban carruur ah oo keliya toban arday oo saldhig u noqday riyo weyn riyo ku dhisnayd sabar dadaal iyo tawakul alleh muddo sannado ah oo dadaal joogto ah kadib maanta madrasadu waxay gaartay heer ay ka aflaxaan afar dufcadood kuwaas oo tiradoodu gaarayso lixdan arday halka boqolaal kale ay weli ka aflaxayaan fasalladeeda فرقق مستافلا من حروفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمس والحمد أعوذ اهدنا الله ثم اللام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولا والميم من مخماصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب صبري ربوات اجتثات وحج الفجر gudaha fasallada madrasada waqtigu si kala duwan ayuu u socdaa si guud waxay ku mashquulsan yihiin xifdinta qur-aanka kariimka mar kale waxay ku celcelinayaan mutuunta shareecada marna waxay sidoo kale la fugurayaan culuumta diinta iyagoo isweydiinaya su'aalo iyo jawaabo muujinaya dadaalka ay geliyeen barashada cilmiga ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة هي الإسلام والعقل والتمييز وف- وأفرد وإزالة النج- وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة jawigan aqoonta iyo tarbiyada leh ma ahan mid iskiis ku yimid waxaa gadaashiisa taagan macallimiin naftooda u horay korinta jiil bari bulshada anfici doona garanaya qur'aankiisa fahmaya diintiisa akhlaaqdiisu ka tarjumaysa cilmiga uu bartay waxay juhdi iyo wakhti ballaaran ku bixiyaan sidii ay u soo saari lahaayeen arday aqoon leh islamarkaana bulshada iyo ummadda islaamka u noqon kara tiir ay ku faanaan madarasadan ansaaru shareeca deegaankeedu waa deri waxaa la asaasay madarasadan oo la bilaabay ee markaasi labadii kun toban iyo saddexdii ayaa la asaasay arday lagu bilaabay tirahaan waxay ahayd markaasi markii la fiiriyo toban arday baa lagu bilaabay hadda marka madarasada waxay samaysay horumar ayay samaysay oo hadda ardayda joogaa oo dhigataa waxay la egyihiin tirahaan waxay gaarayaan boqol iyo sagaashan arday ay gaarayaan marka xagga tirada loo fiiriyo yacni ardada ka qalin jebisay markaas waa afar fasal qaybta koowaad oo qalin jebisay tirahaan waa shan iyo toban arday waay qaybta labaad asigana waa saddex iyo toban arday ayaa ka- markaasi ka baxeen qaybta saddexaad markaasi waa shan iyo toban arday qaybta afaraad ugu dambayso waa toban iyo todoba arday madarasaduna heerarkaasi soo martay intii ay booqashadu socotay ardaydu waxay soo bandhigeen qayb ka mid ah aqoonta ay barteen waxay akhriyeen qur'aanka kariimka waxay soo jeediyeen abyaad ka mid ah mutuunta shareecada waxay isweydaarsadeen su'aalo iyo jawaabo waxayna cod midaysan ku akhriyeen adkaar iyo ducooyin dhammaan waxay ahaayeen muuqaal cod ahaan u gudbinaya dadaalka maalinlaha ah ee ka socda gudaha madrasadan كلمتنا اليوم تتعلق على آداب المجلس لا تجالس إلا الصالحين وأهل الخير حي أهل المجلس عند دخولك عليهم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجلس بهدوء وسكينة ولا تكلم بصوت عال لا تخضع كلاما من أحد بل استمع له بإنصات واهتمام عند ختام المجلس قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأوال عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجري ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبي حانا والذين كفروا جاءوا معظم بعدهم قلشود يقولون وحلين ربنا ربنا ويغفر وضعف لنا عنك إلى ولإخواننا والالين الذين كواسا سبقونا لصوم رب الإيمان إيمانك ولا تجعل حجين في قلوبنا قبياك أن نحذر قلا عرو للذين كوصنا تأمل نرمي ربنا ربنا إنك هذا رؤوف مثل ربنا يترحمنا النحر ما هي الكتب المنزلة وعلى من أنزلت التوراة على موسى عليه السلام الإنجيل على عيسى عليه السلام الزبور على داود عليه السلام الفرقان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من موعز من الرسل نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم
qof kasta oo dheg dalaq u siiya codadka ka yeeraya madrasada ansaaru shareeca wuxuu si fudud u dareemayaa in aan halkan lagu dhisayn oo keliya arday xifdiya qur'aanka waxaa la dhisayaa dad alla yaqaan waxaa la barbaarinayaa dad bulshada anfaca waxaa la diyaarinayaa jiil fahmaya in qur'aanku yahay jidka badbaadada adduun iyo aakhiro waxaa laga yaabaa in safarku uu ku bilowday toban carruur ah oo keliya laakiin maanta dadaalkaas yar wuxuu isu beddelay geed midho dhalay boqolaal arday ayaa ka hoos baxaya harkiisa boqolaal qoys ayaa ku faraxsan ubadkooda bulshaduna waxay rajaynaysaa in jiilka maanta ka baxaya madrasadan uu noqdo jiil iftiimiya mustaqbalka ummadda qur'aanka kariimka wuxuu ahaa udubdhiska madrasadan waana rajada lagu sii wadi doono waana midda ugu weyn ay ku taamayaan maamulka macallimiinta iyo waalidiinta ku midaysan hal himilo kaasoo ah in bulshada loo soo saaro jiil min alqur'aan jiil ku barbaara qur'aanka kariimka kuna dhaqma cilmigiisa
مباركة الهدى تزهو بأثمار walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulose xiligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu